shalay waxaa baraha bulshada si weyn u qabsaday tartanka orodada jaamacadaha ee dalka china oo soomaaliya ay u matashay gabar la yidhaahdo nasra abukar cali taas oo bandhigaan wanaagsanayn ka keentay ciyaaraha jaamacadaha ee dalka china lagu qabtay waxaay dhalisay falcelin xoogan oo bulshada dhexdeeda ah iyo kuwo kale oo caalamiya intuba waxaana nasra abukar cali ay gashay kaalinta ugu dambeysa ee tartanka orodada ee jaamacadaha qaabka lagu soo xulay gabadha ayaa sidoo kale su-aalo badan laiska weydiiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sheegtay inay baaritaano arrintani ku samayn doonaan islamar ahaantaasina ay la xisaabtami doonaan sida ay wax u dhaceen maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaraddaasi oo la hadlay telefishinka dowladda ayaa sheegay in sidoo kale ay ka xun yihiin sida ay wax u dhaceen arrinta meesha ka dhacday ah foolxumada badneed magaca soomaaliyeed meel uusan istaahilin ama calanka soomaaliyeed meelaysan munaasab ku ahayn in la dhigo ama sifo aanan habbooneen mas-uuliyaddaas cidda qaaday ama cidda waxaas ka soo shaqaysay waxaan ka wasaarad ahaan hadduu la yidhaahdo aan samayn doonaa dabagal iyo maxaa la dhahaa la xisaabtan waxaan hubinaynaa hadduu la yidhahdo waxaan sida lagu soo xulay siday ku dhaceen runtii manay ahayn waxaan annaga aada ugu faraxsanayn maxamed barre maxamuud wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada dowladda federaaliga ee soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in wasaaraddu aysan wax shaqaa ku lahayn sida ay wax u dhaceen waxaana uu intaasi ku daray in markii ugu dambeysay ee gabadha laga amabixinayay gegada duyuuradaha magaalada muqdisho lagu soo wargeliyey wasaaradda taas oo ah mararka qaarkood khaladaad ka dhex dhaca guddiyada xiriirada ciyaaraha iyo sidoo kale wasaaradda waxaana uu sheegay in marka horeba ay ahayd in gabadha ay ku soo baxdo tartanno la qabto dabadeedna sidaasi lagu soo xulo oo ay sidaasi tartanka uga qayb gasho hase yeeshee midna taasi aysan dhicin waxaana uu tilmaamay in waxa dhacay ay yihiin kuwo aan la aqbali karin hadda maamulka cusub intaan joogno waa koo iyo toban bilood xukuumaddan hadda aan ka tirsannahay dan qaran koo iyo tobanka bilood aan joognay waxaan inta badan aan xoogga saaraynay wada shaqaynta iyo sidaan ku xoojin lahayn xiriirada kala duwan ee dalka ka shaqeeya iyo hay-adda olombikada ama guddiga olombikada qaranka soomaaliyeed annagu waxaan doorka mar walba saarayno marka xiriiradu inaan roolkooda siino roolka wasaaraddan aan ugu sheegayna laakiin inta badan waxaa dhicaysay markaan xoogaa iftiimiyo sida ay ku baxdo kale hadda tusaale wasaaraddu inta badan waxaa lagu casuumi jiray ama nalaga wici jiray dhaqan soon jireen ahaa ee u samaysnaa xiriirada ahaa inay ayagu soo xulaan siday doonaanba ha kusoo xulaane ay kadibna wasaaraddu dhahaan waxaa baxaayo ciyaaryahan fulaan meel fulaan u baxaa keliya un ogeysiinta ugu dambeysay amba baxa amba maxaa la dhaha lagu soo wargeliyo qofka sagootinta kulanka sagootinta ayaga waxaan ku kalsooneyn wixii iyo qaabka ay wax usoo xulayn laakiin waxa maanta dhacay marka la fiiriyo wax ma ahayn munaasab ku ahaa dadka soomaaliyeed wax ma ahayn munaasab ku ah ummadda soomaaliyeed in loo soo bandhigo ama ay arkaan runtii ka wasaarad ahaan aadaan oga xunnahay waan ka raaligelinaynaa bulshada soomaaliyeed waxaan uga caddaynaynaa wadiifada ay mataqaanaa waxaas ku dhaceen inay wasaaradda wax rool ku lahayn qaabkii hanaanka lagu soo xulayna aysan wax mas-uuliyada ay ku lahayn sababtoo ah qof markuu ciyaaryahan heer caalami aadaayo ama markuu aadaayo qaran waxaa sax ah marka hore inuu kusoo baxo qualifiedka ama tartanka tusaale hadda tartanka gabadhu ay ka qayb gashay tartanka jaamacada u ahaa ee ka dhacay dalka china tartanka jaamacadaha qofka dibadda aadaya ee waddan ku matalayo ee safar ka baxsan gudaha waxaa fiicneed in marka hore jaamacadaha ama sida saxda munaasabkaa inay jaamacaduhu ururka jaamacadaha soo tartamaan ardayda jaamacadaha la tartansiiyo qofka ku guuleysta tartanka localka maxalliga loo ofargareeyo ama loo qaado dibadda sidii saxasaas ahayd laakiin waxaan hadda meesha ka aragnay wax ma ahan munaasabadaas ay lahayd markaan la sameynay ururada jaamacadahane waxay noo sheegeen inaysan waxba aysan kagala socon waxa meesha ka dhacana aysan ayn wax kawarqabaan waxaa la isweydiinayaa cidda soomaaliya u matali doonta tartanno kale oo caalami ah oo bilaha soo socda dhici doona v o ed oo isku dayday inay xiriir la samayso guddiyada ciyaaraha fudud iyo kuwa olombikada soomaaliyeed ayaanan u suuro gelin marka ugu horreysa oo ay ka hadlaan arrimahan dhegaystayaal waan idin socodsiin doonaa